أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe xubnaha mucaaradka kooxda riddada ayaa u kala jabay labo garab xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta dab xoogan ayaa ka kacay xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaas oo ay ku yaalaan goobaha ganacsiga ugu badan soomaalida ku dhaqan caasimadda kenya ardayda madarasada jacfar bin abidaalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada hiiraan askarta aybiin ah oo ka soo baxday safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibtay wilaayada bakool جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay saakay ka fuliyeen xaafadda suuqa xoolaha degmada hilwaa ee magaalada muqdisho kaasoo lala eegtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ah gaar ahaan kuwa sirdoonka ee nisa waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halkaa saddex kalena ay ku dhaawacmeen murtadiinta dhaawacantay waxaa ka mid ah taliyaha maleeshiyaadka sirdoonka riddada nisa ee degmada kaaraan murtad ismaaciil cali yare dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka qarax la eegtay ciidamo ka tirsan kufaarta burundi oo ku dhex lugeynayay deegaanka buurane waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo burundees ah xubnaha mucaaradka kooxda riddada ayaa u kala jabay labo garab xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan siyaasiyiinta mucaaradka iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa xubno ka tirsan mucaaradku ay shaaciyeen inay isaga baxeen gole ay mucaaradka ku midaysnaayeen oo loogu magacdaray madasha samatabixinta xubnahan oo kale ah cumar cabdirashiid shariif xasan sheekh aadan daahir maxamuud geelleh iyo maxamed mursal oo xilka ra'iisul wasaare guddoomiye baarlamaan iyo wasiir ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa go'aankooda kaga dhawaaqay kulan xalay ka dhacay muqdisho oo siyaasiyiinta mucaaradku ay isugu yimaadeen afartan murtad ayaa goobta ka caddeeyey in ay rabaan inay xisbi furtaan islamarkaana ay qaataan siyaasadda murtad gurguurta ee doorasho gaaleedka lagu sheegay qof iyo cod taasoo mucaaradku ay si weyn ooga biyadiideen islamarkaana ay tilmaameen inuu doonayo in muddoxileedkiisa uu ku korarsado ilawareedye ayaa tilmaamaya in afartan siyaasi ay horeyba gacansaar oola lahayeen murtad gurguurte islamarkaana iscasilaadooda aanay wax saameyna ku yeelan doonin xubnaha mucaaradka iyagoo horeyna ooga qaybgalay kulamadii lagu kala kacay ee xubnaha mucaaradka iyo xasan sheekh maxamuud go-aanka xubnahan iska dhiibay villa soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo wasiirka gaashaandhigga kooxda riddada soomaaliya murtad axmed macalin fiqi uu si adag ugu goodiyey xubnaha mucaaradka islamarkaana uu oga digay inay hub qaataan aad baad u mahadsantahay abu xasaan dab xoogan ayaa ka kacay xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaas oo ay ku yaalaan goobaha ganacsiga ugu badan soomaalida ku dhaqan caasimadda kenya khaalid xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa ku waramaya in dib geystay khasaare xoogan uu ka kacay xaafada islii oo ay ku yaalaan inta badan ganacsiyada dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaas dibkan ayaa sababay khasaare xoogan isaga oo go-ay goobo ganacsi oo aada u fara badan halka sidoo kalena laga badbaadiyey kuwo kale oo agagaarka ahaa goobjoogayaal ayaa sheegay in dibkaas uu ka dhashay koronto iyadoona demintiisu ay qaadatay muddo saacado ah sida ay wararku sheegayaan lacag gaaraysa boqolaal kun oo doolar ayaa ku baaba'day dabkaas sida ay xaqiijiyeen ganacsatadii goobaha ganacsi ku lahaa xarumaha gubtay dabkan ayaa si gaar ah waxa uu kaga kacay halka loo yaqaano business barg oo dhacda agagaarka islik moll oo ay ku yaalaan ganacsiyo aad u fara badan oo soomaalidu ay leeyihiin marar badan ayaa sidan oo kale waxaa suuqa isli ee magaalada nairobi uga kacay dabab kala duwan kuwaasoo geystay khasaare baaxad leh badanaana debabkaas ayaa waxaa loo aanayaa inay ka dhashaan korontada sanadihii dambe waxaa suuqyada ay ku ganacsadaan dadka soomaalida ah kusoo badanayay gubashooyinka iyadoona sanadihii lasoo dhaafay sidan oo kale debab geystay khasaare malaayiin dollar ah ay uga kaceen magaalooyinka muqdisho hargeysa jigjiga gaarisa iyo kuwo kale oo badan aad baad u mahadsantahay khaalid ardayda ah madarasada jacfar bin abidaalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada hiiraan munaasabadan oo ahayd mid ay kusoo bandhigayeen bandhig cilmiyeed heer sare ah ardayda madarasada hoose iyo dhexe ee jacfar bin abidaalib ayaa waxay ka dhacday xarunta madarasadaha ee deegaanka booco ee hoostaga ah degmada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda ah madarasada jacfar bin abidaalib ee deegaanka booco ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed si weyn u soo jiitay martidii kasoo qayb gashay munaasabada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ilaa kam qismayntan qismu lmucarabaat قسم المعربات إلى قسمين قسم تعرب بالحركات وقسم تعرب بالحروف maa hiya almucrabaat alatii tucrabu bilxarakaat تعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كم مراتب الدين الدين الحنيف ثلاث مرات وما هذه المراتب يا أخي الأولى مرتبة الإسلام الثانية مرتبة الإيمان الثالثة مرتبة الإحسان ماذا يجب عليك أن تعمله قبل الصلاة يجب علي أن أتطهر ثم ماذا أتوضأ وأقف أمام ربي طاهرا ونظيفا qoraalka af soomaaliga qadkii waxaa noogu qoran cabdiraxmaan faarax jimcaale falyatafadal mashkuura waxa ay noo qoray qad aad qurxan oo halkudhigiisu yahay hiddaheenna islaamka toosan horumarintiisa aan isku howlno oktub qamsamiya arbaca warbiin jazaaka allahu khayran ardaygaasna waxay ahayd qaybtii xisaabta carabiyada waxa uu ka shaqeeyey qaybtii jamaca iyo baraxii iyo qaybtii imlaaga saddexdaba sidoo kale mudiirka madarasada hoose iyo dhexe ee jacfar bin abidaalib ee deegaanka booco ee wilaayada hiiraan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey aas-aaska madarasada iyo maraaxiishii ay soo martay kulankan xafladan qiimaha badan allah subxaanahu wa tacaala uuna soo gaarsiiyey oon u fadhina maanta ikhtitaamkii ama xidhitaankii madrasada ama iskuulka jacfar bin abi aalib muxaafadada beledweyne deegaanka booco waxaad ogsoontihiin allah idin barakeeyo xafladdii tan ka horreysay ay ahayd iftitaaxa ama furitaanka madrasada ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu nicmeeyey inuu noo dhammaystiray oo amalkeennii uuna gaarsiiyey oo cilmaheennii ay wax badan noo faa'iideen madrasada saaad ogsoon tihiin madrasadan booco wax badan ayay soo shaqaynaysay muddo aan ka yarayn ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii ayaa la aasaasay ama la furay intaa ayuu soo socday dugsi hoose iyo dugsi dhexe ayaa lagu baran jiray halkan dafacaad ilaa toban ku dhowaanaya ayaa ka baxay arday badan ayaa ka faa'iidaysatay ilaahay mahaddii oo qaar ka mid a hadda ay madrasada hadda ay macallimiin ka yihiin qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka booco oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ah ee ardayda ah madarasada hoose iyo dhexe ee jacfar bin abidaalib waxbarashada meesha ka jirto in aas-aaskeeda hadda ay xaragadu leedahay ay maaragtahay kaalin weyn ay ka qaadatay iyadoo ka fikirayso ummadda ay mas-uulka ka tahay ee u soo dhiibtay manhaj waxgal u leh loogana raystay kii yuneska iyo gaalada iyo bakhtigu ay noo yeerinayeen aan uga raysanay alxamdulilaahi mahaddaas ilaahay baa iskale waxaan uga mahad celinaynaa xaragada maanta waa adduunyo birina waa aakhiro waxaanu leenahay qof walbay waxbaro aqoontu waxa waaye waa adigoo mugdi toosh ku watoo kaleeto dhabaha kaalumi maayo haddaadan toosh wadanna waa oo mugdi joogtidna waa aqoon la-aanay la mid tahay qof walbay waxbaro waalid walbow ilmahaada waxbaro waxaan maanta taagannahay xafladdii iskuulka jacfar abudaalib hadday ilmo tahay hadday hooyooyin tahay haddii culamaauddiinkii tahay haddii odayaashii tahay haddii nabadoonnadii tahay intaba dhammaan waana farax gelisa ilaahay idin farax gasho adduun iyo aakhiraba walaalayaal marka ardada yaryar waa mustawigii koowaad waxaan rajaynaynaa haddii allahu yidhaahdo mid in dugsi sare iyo dugsi hoose intaba aan ka baxno heer jaamacadeed aan tagno aan rajaynaynaa allahana noo aqbalo waalidiinta ku soo dhowaada ilm- nin walba waxa u fiican in canugiisa wax barto adduun iyo aakhiraba asigaa ku anfacayo asna waxay anfaci annagana waana anfaca munaasabadan ay bandhig cilmiyeedka ku sameeyeen ardayda hoose iyo dhexe ee madarasada jacfar bin abidaalib ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada hiiraan ayaa gabagabo u ahayd fatradii koowaad ee waxbarashada madarasada ugu dambeyntii askarta aybiinah oo kasoo baxday safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibtay wilaayada bakool mar kale waxaa warbixintaasi inoo eegaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan askartan taa'ibiinta ah oo gaarayay ilaa afar askari waxaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool waxayna ka tirsanayeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya markii towbada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxaana mid kasta oo ka mid a askartan uu ka warbixinayaa ciidankii uu ka tirsanaa tobabarkii uu soo qaatay iyo waxyaabihii ku kallifay inuu ku biiro kooxda riddada soomaaliya magacaysidood mayba lerey imid abdillaahi midinalyow mayba kokoy guro-eel mayba ka tirsanay gawarajiinta geebta labaatan iyo koowaad ururka lamaad iyo ka tirsanay minitariyahay meelaha shagaday hayd markii hore may ku rahay baydhabo ee ku rahay gaar ahaan sida kale niman saaxiibyada ee u dhalinyare ee tashkiiladii sida geebta labaatan iyo koowaad arada alsalaamiga degan kaseedi meelali oo dowangeli kadib meelali oo gaadi juwaani dj juwaan tababar ka gaadani haa tababar oo filim oo kale haa way roor oo walsaas eleme tababar hada muhiim saase mahayn dhalinyaradii saaxiibada hayti maybaanka baagay antimeel welbiyo roogan gobolkaas diinliga ka dhagadaan shari unquyaalan antiaas ugu tabaan wadin soo kooyaan deegaan soo kooyaan mudlimiinta ka biiraan magacay maxamed nuura lere miilan hatuu koy gaalada murtadiinta guryaalaha kutabi buuroni rooga lamada kun labaatan iyo lamadiya ka biiri hudura ku biiri harin nijeey aradaas abbaar roogni walnoo gaadi amaranijey amar madino seni gabal haranana leran nijey walno sii qaada yuan in nijey yuan ob nijey wiilada ganda tababarasi wadankaas daga tababarasi tababar gaardi iyo walaha barani waano sii qaaday hatan kudib haradnaanan nijeyn magacay may dharey xasan ali abdinur deegaankay may baa waranshile may ku kooyay baydhow may baa ka tirsanaya nimankan oo murtadiinta maydu tababara ka qaadaday magaalada baydhow dhatee watigii kalibo ee ikalafeen mujarina laakiin maybaa liinkabalay gabal beesile ka qaadadaw saasaa kaga beeri geekaa ku tabi buruniroogi safayran lahaynka dhoway lanka ay dhowayn iidiidan waasin mayba fareenatun duday nimankana ku tabi olibo oo meeliroogan ni lankast oo maanaha hogbaha kor oo habaha olibo waliyata geegi gaaladaasan anfacaas male magacayga saddexaad cabdirasaaq ibraahim maxamed marka waxaan ka tirsanaa ciidanka liyu boolis dowlad deegaanka soomaalida waxaan ka imaaday eega yeed meesha la yiraahdo marka mar labaad eegan aan ka goostee oo soomaaliya baan sii galay oo eega walaaladayda oo ciidanka muslimiinta la jooga deegaanka wallaahi si fiican baa lagu soo dhoweeyey markaan imaaday oo ilaa magaranaysa telefoonka markaan isla xiriinay ilaa eega saddex cisho aan dadka iyo walaaladaydan la joogo si fiican baa lagu soo dhoweeyey
wilaayada islaamiga ee bakool waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka cadowga kuwaasoo lagu soo dhoweynayay wilaayada islamarkaana loo lacageynayo hubkii iyo agabyadii ay kala yimaadeen kooxda riddada soomaaliya guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu